waxaa xalaytoo magaalada hargeysa lagu soo bandhigay buugga foolaad oo laga qoray allaha u naxariistee macalin iyo fanaan maxamed mooge liibaan waxaana ka qayb galay madaxda xukuumadda xisbiyada iyo dadweyne tiro badan warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o w khadar maxamed cakulle buugga laga qoray allaha u naxariistee marxuum maxamed mooge liibaan lagu soo bandhigay magaalada hargeysa waxaa ka qayb galay tiradii ugu badnayd ee ka qayb gasha buug lagu soo bandhigay magaalooyinka somalilan gaar ahaan hargeysa taariikhda mas-uuliyiinta halkaasi ka hadasha waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed ayaa taariikhda maxamed mooge iyo shakhsiyadiisaba ku tilmaamay mid aan eraya lagu koobi karin maxamed mooge aniga sida xaqiiqada ah ma garan karayo siaanu maxamed mooge muddadaasuna waanu soo wada joognay xilligaasayna waanu soo wada noolayn sababtu waxa weeye maxamed mooge waxa is leeyahay kuma sifoobi karo in la yidhahdo macallin buu ahaa kuma sifoobi karo in la yidhahdo fanaan buu ahaa kuma sifoobi karo in la yidhaahdo halgamaa buu ahaa maxamed mooge nin intaada ka ballaaran buu runtii ahaa qof aad iyo aad iyo aad u dhowrsoon buu ahaa cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro guddoomiyaha xisbiga wadani ayaa isaguna sifeeyey allaha u naxariista maxamed mooge maxamed qofkii iga habboonaabaa ka sheekeeyey taariikhdiisa oo uu ku jiro qoraaga buuggu maxamed sida la sheegay wuxuu ahaa laydinaga sheekeeyey dee macallin wax soo baray ummadda soomaaliyeed dhammaanteed waqooyi iyo koonfurba waxa uu ahaa abawaan iyo fanaan ugu dambayntiina wuxuu ku dhintay isagoo halgamaya oo halgamaaba ilaahay ha u naxariisto marka ugu horraysa ilaahay dembi dhaafa siiyo ilaahay jannada hageeyo dugaag badan baa ka soo qayb galay laakiin qoraaga buugga qoray runtii aad bu ii soo jiitay marka la eego da'diisa iyo taariikhda uu qoray waxaa laga yaabaa maxamed mooge markuu dhintay kadib inuu dhashay qoraagu laakiin taariikhda uu ururiyey iyo baadhitaanka weyne uu sameeyey iyo siduu usoo bandhigay buuggaba runtii aad bay ii soo jiidatay waan hambalyaynayaa waana mahadnaqaya qoraaga buuggan cabdikariin xikmaawi ayaa isaguna si qoto dheer u sharaxay shakhsiyadda maxamed mooge iyo taariikhda uu ka soo ururiyey oo uu ku tilmaamay in qof kasta oo la soo hadal qaado taariikhda maxamed mooge uu u soo joogsanayay islamarkaana macluumaadka uga baahnaa iyo dheeraadba uu ka helayey qofku markan idhaahda maxamed mooge ayaa wax ka wadaa amaba wadaa qof kasta wuu soo joogsanaya waa qof kaste anigu kolley haddii aan sooyaalkiisa la soo noolayn lahayn ma barteen se laba kun iyo sagaal waxaa jiray dad isku xilqaamay oo ay ugu horrayso ayaan maxamuud cashuur qoraageenna weyn oo aan u ducaynayo hambalyaynayana booba yuusuf ducaale oo isaguna maxamed mooge kaalintiisa in la barto meel weyn soo joojiyey dadkaasaa soo bilaabay annagu annagu halkaasaanu ka shidaal qaadan dadkaas soo soo bilaabay waxay ahay waxay yaqaaneen iyagu dadkii maxamed mooge yaqaanay iyo maxamed mooge laftarkiisa haddii kale oo aanay dadkaasi soo bilaabi lahayn oo muddo kadib uu gaadhi lahaa waxaa laga yaabi lahaa in maxamed mooge loo aqoon aqoonsanaan kari lahaa fanaan heesa oo aan fanaaniinta kale waxba kaga duwanayn laakiin dad badan oo isku keeneen madallo badan oo la qabtay waxyaabo badan oo la soo sameeyey ayaa laga arkay maxamed mooge u ahayn nin fanaan oo keliya ta ahaa oo aanu ahayn nin halgamaa keliya ta ahaa oo aanu ahayn nin heeso dee maxamed noloshiisa markaasaa dhinac kasta laga arkay isagoo tusaalena u soo qaatay macnaha uu gudbinayo sawirka buugga foolaad dushiisa ku daabacan ama ku sawiran ama ka muuqda halkan sawirka inoogu yaallaa halkaa markaad soo fadhida sawirkan waa wadne wadnaha bila'aadanka wey sawirkan markaad ka fogtiyo qof kaste wadna wuu samayseegi maxamed mooge waa wadne waa wadnihii fanka waa wadnihii aqoonta waa wadnihii halganka waana wadnihii dabeecadda iyo shakhsiyadaha iyo wanaagga wey marka maxamed waa ninka saasa duqa magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooge oo ku hadlayey magaca ree mooge ayaa si weyn ugu mahadnaqay cid kasta oo wakhti gelisay islamarkaana ka soo qayb gashay bandhigga buugga foolaad way iga mudnaayeen iyagaa ahayd inay hadlaan laakiin anigaa malaa wakiilnimadii lay saaray anigoo qadarintooda ku hadlaya baan idiin mahadnaqayaa waxaanan idinka mahadnaqaynaa inaa caawa u joogtaan buug laga qoray adeerkii maxamed mooge liibaan intaa marka laga yimaado walaalayaalow dhallinyaraa u badan tihiin waxaan idiin sheegayaa adeerkay wuxuu dhintay isaga oo nolol u raadinaya sinaansho raadinaya cadaalad raadinaya mar isagoo soomaali oo dhan wanaag u raadinaya marna isagoo ummadda reer somalilan madax banaani iyo nolol u raadinaya adeerkay ilaahay ha u naxariisto adeerkay wuxuu idinku yidhi tolaahi reer hargeysow waa maqasheen waa dhegaysateen dabeetana dalkiina xoraysateen isagana ilaahay godka ha u nuuro mar labaad buu inanku adeerka ahaa idin hor yimi wuxuu kala doortay inuu idhaa tollaahi qabiilkow iyo inuu yidhaha tollahi reer hargeysow markaana markaana waa jawaabtay reer hargeysow waxaanay igu doorateen codkii ugu badnaa hadday tahay baarlamaan iyo hadday tahay golo deegaanba waanaan idiin mahadnaqaynaa khadar maxamed cakule v o a hargeysa